caasimada maamulka esii khaatume laascanood ayaa isbeddel samaynaysa taasoo dhanka horumarka kororka iyo bulshada mayrka caasimada laascanood ee maamulka esii khaatume mudane cabdiraxiin cali ismaaciil ayaa sheegay in isbeddel ballaadhan ay soconayaan sidoo kalena ayna fulinayaan adeegyo kala duwanoo dhanka bulshada la xidhiidha caasimada laascanood ee maamulka esii khaatumo xarunta oo ah waxaa ka socda isbeddel ballaadhan oo dhan walba leh hadday tahay dhanka nabadgelyada oo aad arki karta magaalada gudaheeda iyo daafaheeda iyo halaalaheedaba nabadgelyada sugan ee ilaahay loogu mahadiyo ee ka jirta waxaa ka socda ganacsi waxaa ka socda dhismayaal waxaa ka socda maalgasha ay maalgashanayaan dadkii u dhashay deegaankan iyo cid kasta oo soomaaliyeed oo danaynaysa inay maalgashato maamulkan cusub iyo deegaankan waxaa intaa barbar socda adeegyo ay bixinayso dowladdu hadday tahay heer state oo wasaaradihii caafimaadka waxbarashada iyo dhammaan wasaaradihii ay bixinayaan adeegyadii waxaa intaa dhinaca socda adeegii ay bixinaysa jirtay dowladaha hoose oo ay bixinayso dowladda hoose caasimadda laascaanood oo ay ka mid tahay jideedkii oo sida kuu muuqata hadeerta aanu gacanta ku hayno gabagabo noo marayo jid cabirkiisu uu dhan yahay hal kilomitir oo labaatan mitir dhiman sagaal boqol iyo sideetan mitir ah oo laba boqol iyo toban ka mid ah ay tahay airbirish oo jid si caalami ah oo tayo sare le loo dhisayo oo ka duwan sidii hore jidadka loo dhisi jiray marka haddii aan kuu soo koobo waxaa intii maamulkiisa sii khaatumo uu la wareegay gacanta kuhaynta magaalada laascaanood ama dadka deegaankana ay u tashadeen deegaankooda isbeddel aad iyo aad iyo aada u sarreeya oo isla jaan qaaday oo dhan walba leh baa ka socda magaalada caasimada waxaanu wax ka weydiinay maayirka degmada laascaanood cabdiraxiin al ismaaciil isbeddelka ballaadhan ee dhanka wadooyinka isagoona sheegay in dhaqaalaha dhismayaasha wadooyinka lagu dhisay ay tahay cashuurtii ay bulshada ka qaadeen isagoona sheegay inay taageero kale aysan helin wadooyinka aanu wadnaa waa labo mid waa waddo laami ah oo sida aan kuu sheegay hal kilomitir oo labaatan mitir dhiman ah oo si tayo sare loo dhisayo iyo wadooyin aanu usii diyaarinayno jidcadayaal aanu usii diyaarinayno ama wadda bannayn aanu usii diyaarinayno sidii laami iyagana loo saari lahaa waayo soomaalidu waxay tidhahdeen nin faashsitaaxaaba ma waayo haddii meeshii aad laamiga saari lahayd ay kuu diyaarsan tahay saacaddii la doonay waqhtigii la doonaa laamiga la saarayaa taasi waa sidaa su-aashan haddaan kaaga jawaabo yaa idinka caawiyey waddadana aad dhisiysaan cid naga caawisay ma jirto oo aan kaalmada ilaahay aan hayn waxaa lagu dhisayaa cashuurtii laga soo qaaday bulshada reer laascaanood ay kasoo qaaday dowladda hoose baa lagu dhisayaa xitaa wax kontribution ama wax qaadhaanoo ku jiraa ma jiraan dhismayaasha waddooyinkani la soo kordhiyay ayaa sidoo kale waxa uu ku sabeebeeyey in ay tahay kororka bulshada sidoo kale qaybaha kala duwan ay haatan wadaan ay dadku dareemi doonaan isagoona sheegay in waddooyinkan ay soo kordhin doonaan isu socodka gaadiidka iyo bulshada ay wax weyn dhanka horumarkaa ka tiri doonto magaalada marka hore waxayd magaalo kooban dad kooban joogaan dhaqdhaqaaqeeda uu yaryahay haddeerna waxay isu beddeshay caasimad maamul goboleed sidaa awgeed dadkii deegaankan lahaa iyo cid kastoo soomaaliyeed danaynaysaa isugu timi waxaa batay bableshinkii marka dadku batana waxaa badanaya gaadiidka taasaa keentay samxadda waxaa taa dhinaca socota laamigan aanu dhisayno oo ah laami xidhiidhiya saddex laami oo go-an oo xidhan dhismaha awgeed baa jaamka keenaysa sidaa awgeed waxaanu wadnaa qorshayaalah in laamigana la dhammaystiro gaadiidkana loo jajabiyo laamiyada oo sida caasimadaha horumaray gaadiidku ay isaga gooshaan ama u dhex maraan laamiga iyada laascaanoodna gaadiidku ay u maraan magaalada laascaanood ee caasimada maamulka esii khaatumo isbeddelkan ka soconaya ayaa wuxuu yahay mid isugu jira dhanka dhaqaalaha kusoo noqoshada dadka qurba joogga iyo dadka deegaanka geergelinta ganacsiyada iyo goobaha kala duwan iyo adeegyada bulshadu way helayaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood